sharciga saxaafadda waa laga hadlay ilaa maalintii aan anigu waxaan sideed sano ka hor aan koobi ku wareejiyey cali jaamac jangeli intaasoo dhan xukuumad timid oo dib ula noqotaa baabiinaysa oo haddana tidhahda aniguna kasoo fikeraynaa intii oo kale rootiinkii ma samaynayno waxaan ku bedelaynaayo kulligeen ka loobin garaynaynaa wixii wanaagga baarlamaanka waa geynaynaa sharcigu waa life document haddii maanta wax inoo soo baxaan waa hagahagaajisan karnaa wax la-aan buu dhaamaa marka waana wanaagsan yahay aad buu wanaagsan igu akhriyey wax alla wixii laga tabanayana waa hadhow baan wanaajisanaynaa baarlamaankan marka hore isku dayaynaa haddii kalena de waa la bedelaa sharciga in wax jiraan baa muhiima marka golaha wasiirada iyo sistamkii dib uguma soo celinayna laakiin brocesskan sii wadaynaa si wax inoo ku soo baxa